إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahintii islaamiga ee alfurqaan qodobadan duhurnimadan aan idiin soo diyaarinay aad ku dhagaysan doontaan warka waxaa ka mid ah weerar lagu qaaday xarun sirdoona ayaa ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gadow ku dhowaad labaatan ruux ayaa dhimasho ee dhaawac ku noqday shir ka dhacay dalka itoobiya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu xiray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug caruur soomaali ah ayaa ku dhintay dab ka kacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya maleeshiyaadka maxaarada ee fano ayaa bilaabay beegsiga ka dhanka qoysaska xubnaha ka tirsan dowladda itoobiya howlgal dhaliyey khasaare isugu jira dhimashay oo dhaawac ayaa ka dhacay duleedka degmada afgooye kaasoo lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka mas-uuliyiin ameerikaan ah ayaa booqday magaalada hargeysa si ay u dardargeliyaan damaca uu maraykanku ka leeyahay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan akhbaaraadka dibadda dhegeystayaal duhurnimadan waxaad ku maqli doontaan faahfaahino ka soo baxay duqaymiya ay habeenkii xalay iswadaarsadeen yahuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraan intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobada igu door koronaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah el furqaan haatanna u diyaar garoob ah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa duhurnimo jimcaha taariikhda hijirada ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha dulxija sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan labaatanka bisha juun sannada laba kun shan iyo labaatanka markaana dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo fidsan weerar lagu qaaday xarun sirdoona ayaa ka dhacay magaalada baarreere ee gobolka gadow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar qaraxa ku qaaday xarunta sirdoonka ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada baarreere ee gobolka gadow waxaana jira khasaare gaaray ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalyahano ka tirsan ciidamada xarakada al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyey deegaanka shimbir faadumo oo ah deegaan hoos yimaada degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya weerarkan waxay mujaahidiintu ku khaarijiyeen laba nin oo kenyaan kirishtaan ah ku dhowaad labaatan ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka itoobiya haddaba faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah waryaheena cali aadan xasan wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in gobolka axmaarada ee gudaha dalkaas uu ka dhacay shil geystay khasaare isugu jiro dhimashiyo dhaawac ugu yaraan shan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan halka ay ku dhaawacmeen kow iyo toban kale gaarigii shilka gale oo ahaa nooca dadweynaha qaada ayaa xilligii uu shilka galayay wuxuu waday meyd uu kasoo qaaday magaalada dhisees loona waday magaalada sikota oo ka tirsan gobolka axmaarada dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa la dhigay xarumo caafimaad oo ku yaala gobolka kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan waxaana lala tacaalayaa xaaladooda caafimaad dalka itoobiya ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale looga soo tabiyey dhacdooyin noocan oo kale ah si gaar ah gobolka axmaarada waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay shilal galaaftay nolosha dad badan waad mahadsan tahay cali xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu xiray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haddaba faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cadinaan xaaji muxsin wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ku waramaya in ciidamo hubaysan ay xireen xubno ka socda wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka xubnahan oo ay tiradoodu ahayd labiyi toban kormeere ayaa waxaa hoteel ay kaga sugnaayeen magaalada gaalkacyo waxaa kala baxay ciidamo hubaysan kuwaas oo la aaday dhanka saldhigga magaalada ciidamadan ayaa waxaa loo badinayaa inay ka tirsan yihiin maamulka la baxay puntland waxaana ay tani ku soo aadaysaa iyadoo ay sii kordhayso xiisadda siyaasadeed ee u dhexayso maamulkan iyo dowladda federaalka taas oo muddooyinkii dambe ay cirka isku sii shareerayso dowladda federaalka oo majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud iyo maamulada kala dhexeeya xurgufta siyaasadeed ee xargaha goosatay ayaa waxaa quuska muujiyey waxaa loogu yeero beesha caalamka iyagoona maalmo ka hor ay kulan qadka telefoonka ah la qaateen axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland oo ay amar ku siiyeen inuu wadahadal la yeesho dowladda federaalka oo khilaafka xoogan kala dhexeeyo mahadsaned cabdinaan caruur soomaali ah ayaa ku dhintay dab ka kacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya tafaasiil ku aadan warkan waxaa la diyaaraa maxamed muudde axmed abu muslim xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dab ka kacay dhismee ku yaala xaafad ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kaas oo ay ku dhinteen caruur soomaali ah ugu yaraan saddex caruur ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen dabkan kuwaas oo ay da-doodu u dhexaysay saddex ilaa shan sano sida uu shaaciyey wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya waxaana uu dabku ka qacay dhisme dabaq ah oo ay degnaayeen dad soomaali ah dabka ayaa waxa uu ku kacay si lama filaan ah sida ay shaaciyeen booliiska xukuumadda nairobi kuwaas oo aan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan dabka iyagoo intaa ku daray in caruurta dabka ku dhimatay ay ahaayeen walaalo isla dhashay sida ay ku waramayaan dad soomaali ah oo ku sugan kenya dabka ayaa waxa uu ka dhashay koronto isaga oona ka dhacay dhisme dabaq ah oo ay degan yihiin qoys soomaali ah taas oo sababtay in ay ku geeriyoodaan saddex caruur caruurta dabka ku dhimatay ayaa lasoo warinayaa in ay albaabada ku xirmeen halka hooyadooda iyo caruur ay dhashay laga soo tuuray dabaqa sida ay soo warinayaan dad ka soo badbaaday dabkan tani ayaa ku soo aadaysaa iyada oo maalmo ka hor dab ka kacay xaafad ka tirsan magaalada nairobi ay ku nafwaayeen laba ruux halka bishii maay ee lasoo dhaafay shan iyo toban ruux ku dhinteen dab ka kacay xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada nairobi maleeshiyaadka maxaarada ee faano ayaa bilaabay beegsiga ka dhanka qoysaska xubnaha ka tirsan dowladda itoobiya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cabdulkhaaliq macni cabdiweli dalka itoobiya oo marba marka ka dambeysa kusii xoogeysanayaan colaadaha u dhexeeya xukuumadda adis ababa iyo maleeshiyaadka mucaaradka ayaa waxaa lasoo warinayaa in mid ka mid ah jabhadaha ka dhisan dalkaasi ay qaaday tallaabo ka dhan ah dowladda xabshida itoobiya jabhadda amxaarada ee faano ayaa waxa ay bilowday beegsi ka dhan ah qoysaska xubnaha ka tirsan maamulka gobolka ugu magacaaban dowladda itoobiya iyo cid weliba oo kulug leh la shaqaynta xukuumadda adis ababa arrintan oo ay kooxda ku sheegtay in ay qayb ka tahay waxyaabaha ay kaga qayb qaadanayso dagaalka ka dhanka ah itoobiya ayay durbaba maleeshiyaadka ka bilaabeen gobolka ilaa dhowr iyo toban ruux oo shacab ah ayaa lasoo warinayaa in ay toogteen maleeshiyaadka amxaarada ee faano iyadoo sidoo kale dab qabadsiiyey guryahooda iyo beerahooda kana qaatay xoolo ay dhaqanayeen dadkaasi tani ayaa sababtay in gobolka uu martigeliyo barakac xoogan oo ay saameynayaan qoysaska xubnaha ka tirsan maamulka gobolka amxaarada ee ka tirsan dowladda itoobiya waad mahadsantahay cabdulkhaaliq howlgal dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay duleedka degmada afgooye kaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka guutada jugta culus ee ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic culus ku garaacay fariisan ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dhimashada waa afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca lix iyo toban kale mas-uuliyiin amerikan ah ayaa booqday magaalada hargeysa si ay u dardargeliyaan damaca uu maraykanku ka leeyahay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan farxaan cali cabdilaahi ayaa faahfaahin ku aadan warkan inoo akhrinaya wafdi ka socda dowladda maraykanka islamarkaana uu qayb ka ahaa taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magacooda loo soo gaabiyo africom ayaa waxa ay ka degeen magaalada hargeysa iyagoona halkaasi kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee maamulkaas mas-uuliyiinta ameerikaanka ah ee booqday magaalada hargeysa ayaa lasoo warinayaa in maamulka la baxay somalilan ay kala hadleen dekedda berbera iyada oo warar hoose sheegayaan in maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro waxa ugu weyn ee ay danaynayaan tahay aqoonsiga ay kala hadleen wafdigan xubnahan ayaa sidoo kale waxa ay booqasho ku tageen xeebta magaalada berbera iyadoo tani tahay markii ugu horreysay oo ay tiro intaan la eg ee ciidan maraykan ah gaaraan halkaasi ciro ayaa booqashada mas-uuliyiintan ku tilmaamay inay u tahay mid muhiim ah dhanka kalena isagoo ka duulaya ognaa in soomaalidu fidri ahaan u necab tahay shisheeyaha ayuu tibaaxay inaysan la yaabin soo dhoweynta ay maamulkiisu u fidinayaan maraykanka magaalada hargeysa ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa aad ugu badnaa socdaalka ay ku tegayaan xubno shisheeye oo ka kala socday dalalka reer galbeedka oo ay ka mid yihiin waddamada yurub iyo waxaa lagu yeero qaramada midoobay haddaba su-aalaha badan ee ku gadaaman sababaha ay shisheeyuhu ugu soo qulqulayaan soomaaliya gaar ahaan maamulada la baxay somalilan iyo puntland ayaa falanqeeyayaashu uga jawaabayaan ujeeddooyinka ay ka leeyihiin inay tahay in muhiimad gaara uu u leeyahay gobolka si kastaba marka la isku soo daro isku soo dhowaanshaha maamuladan iyo dowladaha shisheeye ayaa muujinaysa in reer galbeedku hoggaanka gobolladani u arkaan inay yihiin kuwa u bisil islamarkaana u caaboon sidii ay garab uga heli lahaayeen danahooda ku salaysan daabulashada khayraadka ku jira dhulkaasi waad mahadsan tahay farxaan warkan dhegeystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga ah alfurqaan markaana warka dibadda faahfaahino ayaa ka soo baxaya duqeymihi ay habeenkii xalay iswadaarsadeen yahuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraan waxaa xooga dheeraada ka soo baxaya silsilado duqeyma oo ay diyaaradaha dagaalka ee yahuudda habeenkii xalay ku qaadeen gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka iiraan warbaahinta dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa shaaca ka qaaday in duqeymaha cirka ee yahuudda lala beegsaday cutube militari oo ku sugnaa mandiiqada bustaan abad oo dhacda gobolka adarbijaanta bari ee waddanka iiraan halkaas oo lagu dilay saddex ka mid ah ciidamada ilaalada kacanka iiraan halkaa farqarax oo waaweyn laga maqlay cagaarka warshadaha ee magaalada rashad ee waqooyiga iiraan taliyaha ciidamada ee ilaalada kacanka iiraan ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday in ciidankooda difaaca cirka ay xalay burburiyeen laba diyaaradood oo yaryar oo ay lahaayeen yahuudda kuwaas oo dul heehaabayay meelowdha warshada saliidda ee tehraan dhanka kale waxaa tafaasiil laga helayaa gantaal ay habeenkii xalay iiraan la beegsatay magaalada biiro sabca ee koonfurta dhulka falastiin ee la haysto gantaalka iiraan ayaa sida ay xoguhu tilmaamayaan ku dhacay xarun tiknolojiyadeed oo ku taala magaaladaas taasoo muhiim u ahayd kayaanka sahaynada yahuudda marka intaasi lagu daro inay jiraan tobannaan ruux oo ku dhaawacmay gantaalkaas marka intaasi lagu daro inay jiraan toban ruux oo ku dhaawacmay gantaaladaas iyadoo warbaahinta yahuudda ay soo tabisay in dad gaaraya soddon qof naxdin iyo argagax awgeed ay xakmeen waayeen naftooda taasoo keentay in lagu biiriyo liiska dadka dhaawacmay warkii dhegeystayaal duhurimadan aad kala socoteen warbaahinta alfurqaan oo aad ku dhegaysateen warar wixii dal iyo dibad naga soo gaaray waa inaga intaa